إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duurnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad sideed askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland ayaa ku nafwaayay qarax maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari askar u dhashay dalka burundi ayaa maanta ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe nin ka mid ah ergadii soo dooratay xubnaha baarlamaanka ayaa maanta waxaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada muqdisho duqeymo khasaare ka dhashay ee ciidamada kenya gaar ahaan kuwa diyaaraduhu waxay ka geysteen gobolka jubbada hoose in ka badan labaatan askari oo kenyaati ah ayaa ku nafwaayay qarax shalay ka dhacay dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato qaar ka mid a madaxda shirkadaha duulimaadyada ee magaalada muqdisho ka howlgala ayaa waxay sheegeen in shalay uu xiray wasiir ka tirsan dowladda federaalka ah kaasoo ay eedeymo u jeediyeen dowladda federaalka oo doonaysa in dhaqaale ay ku hesho dadka soomaaliyeed ee abaartu ay saamaysay ayaa mar kale waxay baaq ujeedisay waxa loogu yeero beesha caalamka dowladdiini ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey dumarka ku dhaqan degmada ceel cali ee gobolka hiiraan warka dibaddana saddex askari oo u dhashay dalka britain amaba ingiriiska kana tirsan ciidamada ururka neto ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka ukraine intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku dhowaad sideed askari oo ka tirsanaa ciidamada puntland ayaa ku nafwaayay qarax maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari askar u dhashay dalka burundina waxaa maanta ay ku dhinteen qarax ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe wararka iyo kuwo kaleba waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay gobolada banaadir bari jubbada hoose iyo sidoo kale shabeellaha dhexe haddaan ku bilowno gobolka shabeellaha dhexe ugu yaraan laba askari oo burundiyees ah ayaa maanta waxaay ku nafwaayeen qarax ka dhacay deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxu waxa uu dhacay xili barqa ah waxaana lala beegsaday iyagoo lugeynaya magaalada muqdisho saacadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday sargaal iyo sidoo kale xubin ka tirsan maamulka dowladda federaalka howlgal gaara oo ay shalay mujaahidiinta ka fuliyeen agaarka hotel laf weyn ee degmada kaaraan waxa ay ku dileen sargaal laba xidigla ah kaas oo lagu magacaabi jiray axmed nuur weyne sidoo kale waxaa howlgal gaar ah oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada muqdisho ku dileen daahir xasan tooxow oo ka mid ahaa ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwooda ka yimid dhanka galmudug gobolka bari isna waxaa ka dhacay howlgallo kala duwan oo isugu jira weerar qarax ah iyo mid toos ah haddaan ku horumarno midka qaraxa ah waxa uu ahaa mid khasaare ba-an gaarsiiyey ciidamada maamulka puntland qaraxaas waxaa maamulka puntland kaga dhintay toddoba askari qaar kalena waa ay dhaawacmeen gaarigii lala beegsadayna burbur xoogan ayaa soo gaaray sidoo kale ciidamada mujaahidiinta xalay waxaay dagaal toosa ku qaadeen xero askarta maamulka puntland ay ku leeyihiin bartamaha magaalada boosaaso gaar ahaan inta u dhexaysa baar xalwe iyo sidoo kale ex control waxaana dagaalkaas loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta xalay waxaay dagaal ku qaadeen ciidamada kenya ee haysta deegaanka husingow shabeellaha hoose qarax maalintii shalay ka dhacay tuulada dalbiyaanka ee u dhow deegaanka danow waxaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka mid kalena waa la dhaawacay ugu dambeyn waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa weerar maalintii shalay ay fuliyeen ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin kaasoo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo weerarkaas waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka singaleer waxaana faahfaahintii ugu dambeeyey la helayso ay sheegaysaa in afar askari oo ka mid a ciidamada maamulka jubbaland la dilay sidoo kalena lix askari la dhaawacay laba ka mid a saraakiisha la dilay miinabaarayaal ayay ahaayeen gaarigii ay wateenna waa uu gubtay duqeymo khasaarooyin ay ka dhasheen ayay ciidamada kenya gaar ahaana kuwa diyaaraduhu waxay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya habeen hore diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya waxay duqayn cadowtooyo ka geysteen inta u dhexaysa magaalada dhoble iyo qooqaani duqayntan ayaa lala beegsaday ruux shacab ah oo xoola dhaqataa islamarkaana la joogay xoolihiisa waxayna sababtay inuu halkaas ku nafwaayo ruuxan shacabka ah oo ahaa qof rag ah sidoo kale waxaa duqayntan ku leeday xoolihii uu la joogay oo ahaa lo' iyo dameer uu gaadiid ka dhiganaye mid ka mid a ehelada wiilkan la duqeeyey ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyey duqaynta ay geysatay dowladda kenya iyo qaabka ay u dhacday
walaal waad mahadsan tahay inaa lilah wa inaa ilahi raajicuun ayg walaal waxaa la yidhahdaa axmed kaynaan maxamed waa ku salaamayaa waxaa geeriyooday wiilan adeer u yahay oo la yidhaahdo sugow cabdi aadan wuxuu ka soo jeedaa deegaanka nasriya oo conton kilo ilaa conton iyo shan kilomitr bu-aala dhankaas siduu ka xigto meeshuu ku geeriyooday diyaaradda ku dhuqaysay diyaarad baa dhuqaysay diyaaradda meeshuu ku dhuqaysana waa hawlinaa weeye marka walaal saase wax u dhacee lo baadii buu waday ninkaas lo buu la joogay wartiis looda la joogay bayna ku dhex dhuqaysay isaga iyo dameertii u watay oo alxamdulilahi baaas u watay looda uu watay way dishay halkaasuu ninkaa ku dhintay walaal dhibkaas baa dhacay isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi marka bal deegaanka haawina noo sheeg intuu dhacaa xagguu ku yaallaa deegaanka wuxuu jooguu yaalaa dhobley iyo qooqaani buu udhexeeyaa dhobley iyo qooqaani buu udhexeeyaa marka meesha walaal dea ninka wuxuu ahaa dadkii dowga abaarta ay barakicisay loodii buu la guuray oo isla guuray meesha baa daaq loo raadsaday dadka abaarta ay barakicisi buu ahaa ka dhuntay buu warta la joogay wartii buu laka waraabsanayay dameertii gaadiid ku helna waa watay halkiibuu ay ku duqeysay diyaaradiisii amisom baa halkaa ku duqeeyey dadka soomaalida shacabka soomaaliyeed had iyo jeer saas bay u duqeeyaan waxayna dhacaan sargaal waxaan dilnay shabaab waxaan garaacnay saldhig shabaab baan garaacnay waa ku been abuurtaan had iyo jeerna shacabka soomaaliyeed saas bay u baabi'iyaan ugu dambayntii wuxuu sheegay inay sawiro ka qaadeen si aysan u inkirin dowladda kenya oo aysan u dhihin sarkaal al-shabaab ah ayaan dilnay wiilka halkaasuu ku geeriyooday adeer baan u ahay si ulukacbaa inay diyaaradda amisom ay u duqaysay haddaan nahay shacabka soomaali go-aan waxaan qaadanaynaa amisom ka dhan baan qaadanaynaa hadduu ilaahdaa loodi way firxatay iyo raggii kala war badan kama hayno hadda dhibka xali buu dhacay saakii aaskiisii howlihiisiila alxamdulilahi lagu jiray marka si oo khalad asan u dhicin oo sargaal shabaab baan dilay filaan ayna u dhicin awgeedna sidaan hor kuugu sheegayba moobeelaha wax sawiro ayaan ku sawirnay oon si fiican aan kaamiraha ugu qaadnay insha allahu waana soo bandhigi doonaa xaqiiqdina waa soo bandhigi doonaa ummaddaan usoo bandhigi doonaa hadduu ilaahdaa ma ahan markii ugu horraysay oo ay dowladda kenya sidan oo kale duqayn ka geysato gobollada jubbooyinka hase ahaatee waxaa jiro duqaymo baahalnimo oo ay horey uga xasuuqday dad maati ah oo aan waxba galabsan
in ka badan labaatan askari oo ciidamada kenya ka tirsan ayaa ku nafwaayay qarax maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato maxamed mudey axmed ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya dhulka soomaaliyeed ee n f t ayaa ku waramaya in duhurnimadii shalay qarax xoogan lala helay gaari nooca waaweyn ah oo ay saarnaayeen askar kenyaati ah qaraxa waxa uu ahaa mid aad u culus waxaana lala egtay gaari mutubiish ah oo ay saarnaayeen ciidamo kenyaati ah ciidamada kenyaanka ah ee lala beegsaday qaraxa ayaa waxay ka soo bixeen deegaan weel caddey oo hoostaga degmada qorof xarar ee gobolka wajeer iyaga oona ku sii jeeday deegaanka gariley ee degmada ceelwaaq askartan ayaa waxay sahay u sideen ciidamada kenyaanka ee fadhiya deegaanka gariley ee hoostaga degmada ceelwaaq waxaana qaraxa ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamada kenyaanka ah ugu yaraan kow iyo toban askari ayaa ku dhintay qaraxani halka ay ku dhaawacmeen siddeed kale oo dhammaantooda ah askar kenyaati ah waxaana gebi ahaanbaa burburay gaarigii ay wateen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha culus lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ee qaybta ka ah duulaanka askarta shisheeye ay ku joogaan dalka qaar ka mid a madaxda shirkadaha duulimaadyada ee magaalada muqdisho ka howlgala ayaa waxay sheegeen in shalay uu xirayay wasiir ka tirsan dowladda federaalka kaas oo eedeymo ay u jeediyeen waxay sheegeen in wasiirku uu ku xadgudbay xilli ay doonayeen inay samaystaan urur islamarkaasina ay madaxdiisa doortaan maanta waxaa dhacday annagoo u diyaar garownay inaan dooranno guddoomiye iyo ku-xogeen iyo xogeyn iyo intii ka shaqay lahayd ururkaas in askarna loo soo geliyey askartina ay qabatay airlinekii shakhsiyaad ka mida oo madax leh oo la xiray ayna xiraayeen dhowr saacadood dhowrka saacadood kabacdina markaan adeegsanay annagu farsamo taynaa waa ku guulaysanay inaan soo dayno intaas la xirayna waxaa xiray wasiirka amarkiisaa lagu xiray mana moodaynin annaga wasiirku iyagoo hadalkooda sii wata waxa ay sheegeen in wasiirku tan iyo markii xilka uu qabtay dhibaatooyin kala duwan uu ku hayay
maanta cid kale eed ka sheegan mayno laakiin waxaan eed ka sheegaynaa wasiirka duulista iyo hawada ee soomaaliya masir duraan axmed faarax oo dhibaato aan kala go' lahayn ku haya airlineta maalintuu imaaday iyo maalintuu hadda la joogo wasiirku hore maalintuu baxay iyo maanta aan joogna intuu dhahayso dhibaato isdabajooga nijeclaysi iska horkeen dhibaato aan la soo koobi karin ousan ka hadli karin qof bini aadamuhu yacni mataqaana waxa jira uusan wada sheegi karin oo aan leeyahay amaad wax reebataa madaxda dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay takrifal badan u geystaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay maamulaan dowladda federaalka oo doonaysa in ay dhaqaale ku hesho dadka soomaaliyeed ee abaartu ay hayso ayaa mar kale baaq waxay u jeedisay waxa loogu yeeray beesha caalamka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka maxamed xuseen rooble ayaa magaalada muqdisho waxa uu kula kulmay shisheeyaha kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho waxaanu ka warbixiyey abaarta iyo saamaynta ay yeelatay dalka waxaa ka jira abaartii ugu baanayd ee soo marta wixii ka dambeeyey macluushii labada kun iyo kooiyo tobankii saddex xilli roobaad oo isxiga ayaa baaqday taas oo keentay in ay xoolihii iyo beerihiiba ay ba'aan waxay abaartu saamaysay ku dhowaad lix dhibic sagaal milyan oo qof in ka badan sagaal dhibic shan milyan oo xoolo ah in ka badan laba dhibic lix milyan oo qof wajahaya biyo la-aan aada u daran ku dhowaad nus milyan qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay abaartan darteed u barakacay deegaano ka mid ah galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland iskadaa dowladda federaalka ee hay-adaha shisheeye qudhooda ayaa xilligan oo kale waxa ay qarash badan ku cunaan dadka soomaaliyeed ee abaartu ay hayso dowladdiini ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey qaar ka mid a dumarka ku dhaqan degmada ceel cali ee gobolka hiiraan mahad cubeyd cali ayaa warkan mar kale inoo haya dowladdan diiniga ah ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada ceel cali oo ka tirsan wilaayada hiiraan dowladda oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada ayaa socotay muddo toddoba maalin ah waxayna haweenku ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah qaar ka mid ah dumarkii muslimaadka ahaa ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay qaateen addarsul awal darsigii koowaad arkaanul islaami islaamka tiirashiisii waay fahaadaa tanbayaanun caddeen waay arkaanul islaami islaamka tiirashiisii khamsatin ee shanta ahay wa awaluhaa midkiis ugu horeeya waa acdamuhaa midkiis ugu weyn shahaadatun waa in la qira an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jiri ila allahu alla moogiy wa ana muxamedan nebi muxamedna rasuulullaahi rasuulka allah bisharxin iyadoo la sharaxaya macaaniiha macnaheeda maca bayaanin bayaan miciisan ula socdo aqsaamu shirki shirkiga qaybihiisa salaatatun saddex weeya shirkul akbar shirkiga weyn wa shirkul asqar shirkiga yar wa shirkul khafiyi shirkiga qarsoon casharka laba iyo tobanaad yushracu waxaa loo jideeyey lirijaali ragga loo jideeyey ziyaaratu lqubuuri qubuurta inay booqdaan bayna waqtin wa aakhar waqti waqti inay u booqdaan liducaayi inay u duceeyaan lahum lilmeyiti meydka ay u duceeyaan intaas kadib haweenka dowladda loo soo xiray ayaa waxaa la weydiiyey su-aalo lagu bixinaya abaalmarino lacageed oo qaali ah
su-aasha waxay leedahay udkur halaaatan min asab almuubiqaat sheeg saddex ka mid ah toddobada dunuubta waaweyn ee qofka inuu halaagsama u keenta awalan ashirku billaah wasixru wa aklu riba waayahay gabadhaa nasiibkeeda waa ku guulaysatay gabadhaa waxay abaalmarin u heshay lacag labaatan doolar ah dowladdan ayaa qayb ka ah xamlo dacwi ah oo uu maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan laba bilood ka hor kaga dhawaaqay halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan saddex askari oo british ah ama u dhashay dowladda ingiriiska kana tirsan ciidamada ururka neto ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalka ukrain dagaalka u dhexeeyey ruushka iyo ukrain ayaa u muuqda mid weji cusub yeeshay iyadoo aan la saadaalinayo inuu isu bedelo mid caalami ah oo dhex mara dowladaha sheegtay in ay awoodda leeyihiin islamarkaasina dagaalku uu noqdo mid faraha ka baxa hadalhaynta ayaa waxa ay timiday kadib markii ruushka lagu eedeeyey in uu bilaabay weerar militari oo ka dhan ah ciidamada isbahaysiga neto kaasoo ka dhacay dalka ukraine warbaahinta reer galbeedku waxa ay sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada ruushku ay weerar la beegsadeen xarun ciidamada neto ay kaga sugan yihiin dalka ukraine waxaana jira khasaarooyin soo gaaray askartii ku sugnayd goobta bartilmaameedka ahayd amaba la bartilmaameedsaday warbaahintu waxa ay intaasi ku dartay in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraantii saddex askari oo ingiriiska u dhashay kana tirsan ciidamada gaarka ah ee xulufada neto ee ku sugan dalka ukraine tilabadana ee qaada dowladda ruushku ayaa dadki ka faallooda arrimaha militarigu waxa ay ku micneeyeen inay soo dedeji karto dagaal dhex mara ruushka iyo reer galbeedka xilli madaxweynaha maraykanka joe baiden uu mar sii horeysay ka digay in iska hor imaad kasta oo dhex mara ruushka iyo neto uu horseedi doono inuu qarxo waxa ugu yeeray dagaalka saddexaad ee adduunka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta